دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray dagaal dhowr jeer lagu jebiyey oo shalay ka dhacay duleedka degmada xarardheere ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgalla oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah shan ruux oo basaasiin u ahaa maraykanka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa shalay lagu toogtay fagaara ku yaalla magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qayb ka mid a silsilada quduufu shareeca oo lagu soo qaatay biyo-xireenka laga hirgeliyey buulafuulay iyo mashaariic kale ehelada askari oo dilay askari kale oo ka tirsan ciidamada somalilan ayaa bannaanbax ka dhigay magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal xamlo dacwadeed ay ka faa'iidaysteen dad ka badan laba kun oo ruux ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan hoos yimada tooratooragu ee gobolka shabeellada hoose
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay duleedka degmada xarardheere ee gobolka mudug ugu yaraan afar ka mid ah askarta dowladda federaalka ah oo laba ka mid a ay saraakiil yihiin ayaa lagu dilay dagaalka waxaana uu dagaalkan si gaara kaga dhacay deegaanka faarax aadan oo dhaca duleedka degmada xarardheere ee walaayada islaamiga ah ee mudug sidoo kale laba ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay dagaalka dadka ku dhintay dagaalkii shalay ciidamada dowladda federaalka ku gaaray duleedka xarardheere waxaa ka mid ah cumar cabdulaahi ciidle oo ahaa horjooga ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda iyo maxamed cabdulaahi xasan cabdi oo ahaa sargaal ciidan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa ka mid ahaa cabdikawaanleh oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero gorgor dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xero ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xero ku taalla degmada ceelberde halkaas oo ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee lagu weeraray xala ceel berde shan ruux oo basaasiin u ahaa maraykanka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa shalay lagu taagtay fagaara ku yaala magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi magaalada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa shalay galab ka dhacay xukun xaduurriddo ah oo lagu fuliyey shan nin oo basaasiin u ahaa maraykanka maamulka koonfur galbeed iyo kan jubbaland fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal dadweyne ah si ay u daawadaan falka toogashada ah ee lagu fulinayey raggan indhaha u ahaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale maamulada u shaqeeya jawaasiista ayaa ahaa kuwo howlo badan u qabtay shisheeyaha iyagoona sabab u noqday inay shahiidaan muslimiin badan oo uu duqeeyo maraykanka waxaana dadkaas oo ay sababsadeen ku jira hogaamiyihii weynaa sheekh maxamed dulyadayn kaasi uu maraykanku ku duqeeyey deegaanka buula gaduud ee duleedka magaalada kismaayo jaasuuska koowaad ee magaciisa goobta laga yeeriya ayaa ah cabdilcasiis aadan moxamed wuxuu ahaa basaas u shaqaynayay maamulka jubbaland muddo sideed bilooda garsoore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo goobta ka aqriyay xukunka maxkamadda ayaa wuxuu soo gudbiyey howlaha uu ninkan faraha kula jiray xilligii la soo qabanayey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan cabdicasiis aadan maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa i soo wacay nin la yidhaahdo siyaad iley oo ka tirsan murtadiinta jubbaland wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan waxaan u gudbiyey xogta ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo joogay isgoyska xabaal koofi kadibna halkaas weerar ayaa ka dhacay rag ayaana ku shahiiday wuxuu wax iga weydiiyey dulyadayn waxaana ku dhahay waan soo raadinayaa muddo kadib ayaa waxaan arkay dulyadayn oo safar ah waxaana u gudbiyey xilliga uu ku beegan yahay buula guduud sidaas ayaana lagu duqeeyey jaasuuska labaad waa cumar cabdi aadan oo u shaqaynaya maraykanka iyo maamulka jubbaland muddo saddex sano ka badan ayuu ninkan faraha kula jiray arrinka lagu soo qabtay garsooraha ayaa ka waramaya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cumar cabdi aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada iyo maraykanka intaba waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdulaahi ilka case oo ka tirsan jawaasiista jubbaland wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan waxaan u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta kadib waxaa lagu duqeeyey magaalada jilib dhaawac ayaana ka soo gaaray jaasuuska saddexaad oo u shaqaynaya maraykanka iyo maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu magacaabaa maday ibdow madow wuxuuna ka dambeeyey duqaymadad muslimiin ah oo maraykanku ku gumaaday garsooraha ayaa sharxaya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani maday ibdow madow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland aniga oo jooga kismaayo ayaa waxaa shaqo ciidannimo ii soo bandhigay niman ka tirsan booliska murtadiinta jubbaland waana ka aqbalay waxaana ka mid noqday ciidanka ku sugan baar sunguuni kadibna waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo axmed muuse oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii soo dhiibay afar shariixo waxaana la soo aaday wilaayada jubbooyinka duqaymaha aan ka dambeeyeyna waxay kala yihiin sidan waxaan shareexada koowaad dhigay halka loo yaqaano buulo cimbi meel u dhow rag halkaas degganaa waana la duqeeyey mustafa isxaaq xasan ayaa noqday jaasuuskii afaraad ee magaciisa lagaga dhawaaqo fagaaraha jilib wuxuu ninkan muddo u shaqaynayay maamulka koonfur galbeed waa kan garsooraha oo ka waramaya waxaa maalin maalmaha ka mida shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xasan anteeno oo ka tirsan murtadiinta waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan waxaan macluumaad ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo meel degganaa waxaan u gudbiyey xogta rag ka tirsan mujaahidiinta iyo magacyadooda waxaa kaloon shirqoolay rag ka tirsan xisbada wilaayada baay waddada ayaana loo galay waxaana ka dhacay goobtaas dagaal waxaana ku shahiiday hal qof jawaasiista fagaaraha jilib shalay lasoo safay jaasuuskii ugu muddada dheeraa dhanka la shaqaynta maraykanka wuxuu ahaa xuseen cumar yuusuf waana ninkii shanaad ee magaciisa fagaaraha laga yeedhiyo waa kan garsooraha oo ka waramaya falka uu ninkan ku kacay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay taliyaha booliska wallaweyn maxamed cabdulle wuxuuna ii soo bandhigay in aan la shaqeeyo oo aan uga soo gudbiyo deegaanka caliyow baarow warbixin ku saabsan mujaahidiinta lacagna uu iigu siiyo waana ka aqbalay meelaha aan u soo sahmiyey waxaa ka mid ahaa caliyow baarow oo saddex jeer ah waxayna ka qafaasheen labiyo toban qof oo dadka deegaanka ah dhac iyo burburin hanti garsooraha ayaa fagaaraha markan wuxuu kaga dhawaaqayaa xukunka maxkamadda iyo halkii loo daliishaday maxkamadda markay dhagaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala bacda acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu اlyahuuda wاlnasaara wliyaa bacduhum wliyaau bacd wman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi اlqowma الظaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa musliman qowluhu sal اllahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah waanii rasuulu اllah ila biixdaa alaaث annafsu biاnnafs wاlhayibu الzaani wاlmaariqu min addiini attaariku liljamaaca muttafaq calayh وqاl الxاaفiظ بن cabdilbr raximh الlah أna man اrtad can diinihi xalla damhu وduribat cunuqh واlأmmaة mujtamicaة عalى ذalik aلtamhiid juska شhanaad safxada xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaa la gudagalay fulinta xukunka oo ah toogashada jawaasiista dadweynaha ayaana ahaa kuwa allah subxaana wa tacaala weyneynayey horey fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa uga dhacay xukunna kuwan la mid ah oo lagu laayay rag basaasiin uu ahaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale maamulada la shaqeeya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qayb ka mida silsilada quduufu shareeca oo lagu soo qaatay biyo xireenka buulafuulay laga hirgeliyey iyo mashaariic kale cabdulaahi soomaali ayaa ka warramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بنديه filimka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa lagu muujiyey wax soo saarka ka jira deegaanada ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin isagoona ah mid bulshada lagu dhiirigelinayay inay hore u socdaan isla markaasina ay u dhaqaaqaan dhanka tabcashada iyo weliba dhaqashada xoolaha ابتدي بال- qofi ma quuto gasiin ka wanaagsan wuxuu gacantiisa ku shaqaystay sidaas ayuu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ku yidhi xadiid shariif ah isagoo ummaddiisa ku buurinaya ahmiyadda ay leedahay isku filnaanshaha iyo in la raadsado quud xalaal ah
كل خلقه بنديه si la mid ah sida uu islaamku u buuriyey in adduunyada laga saahido aakhirana loo sahay qaato ayuu islaamku u dhiirigeliyey kobcinta dhaqaalaha iyo ka shaqaynta xirfadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin tacbashada beeraha xanaanada xoolaha farsamada gacanta iyo ganacsiga intaba xiriirka ka dhexeeya cibaadada aakhiro iyo tacabka adduun ayaa ah mid ku salaysan manhaj iyo miisaan dheelitiran oo uu islaamku ku ilaalinayo xuquuqda allah iyo midda aadanaha intaba filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya kanaale ku yaala gobolka shabeellaha dhexe oo si aada dayactir loogu sameeyey si bulshadu wax soo saarkooda u horumariyaan kanaaladaas oo kale ah keliga shiinaha iyo kanaalka mahadai muuqaalkan waxaa codkiisa lagu soo daray amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda wilaayaadka islaamiga ayaa taabageliyey mashaariic wax ku ool ah oo bulshada muslimka ah loogu adeegayo waxay taakulo u fidiyeen muslimiinta tabaallaysan iyo inta taagta daran ee ku nool dalka waxayna ku dadaaleen sidii ummaddu biyo ku filan loogu heli lahaa waxayna dayac tireen kanaalada webiyada iyo marinadoodii waxay isu xilqaameen siday bulshooyinka muslimkaa ugu qaybin lahaayeen biyaha webiga waxay baadiyaha fog ka qodeen waro iyo ceelal biyood waxay u istaageen kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ganacsigaas oo ah mid u hoggaansan tacaaliimta diinta islaamka iyo fiqiga mucaamalaadka ee diintu dhigayso ahna mid ka madax bannaan ribada rishwada iyo musuqmaasuqa iyagoo degmooyinka iyo deegaannada ka yagleelay ammaankii uu ganacsiga ku bullaali lahaa waxay bulshada muslimka ah ee wilaayaadka ku dhaqan ku dhiirrogeliyeen waxbarashada iyo aqoontii ubadkooda ku baraari lahaayeen waxay dhiirrogeliyeen tacbashada beeraha si ay bulshada muslimka u gaarto isku-filnaansho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karto gacmohoorsiga shisheeyaha mashruuca ugu weyn ee muuqaalkan laga dheehanayo waxaa weeye biyoxireenka degmada buulafulay ee gobolka bay buulafulay inkastoo horey ay ugu tilay war dadku ay biyaha ka cabaan haddana waxay ahayd mid ku yar oo aan dadka iyo dunyada kaafi karin sida aawadeed waxaa loo dooray in biyoxireenkan weyn loo furo kaas oo ah kan soomaaliya ugu weyn xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qarash fara badan ku bixisay waxaa muuqaalka lagu arkayaa baldoosarada iyo gaadiidka kale oo isdhaafdhaafaya iyo shaqada oo habeen iyo maalin socota meesha biyoxireenka laga sameeyana waxay ahayd howd waxaana indhahaadu qabanayaan iyada oo la geedqaadayo injineer ogaab oo ka mid a injineerada mashruucan ka shaqaynayey ayaa waxa uu ka warramay arrimaha biyoxireenka wartaan aa ujeeddaan oo baaxadeeda saan u weyn waa macal aarjinaheedu waa shan boqol oo mitir gudahan oo qodan aad ujeeddaan waa afar boqol mitir iskuweer ah afar boqol mitir iskuweer ah oo joogeedana intaan uu yahay saddex mitir uu yahay marka biyihii ka soo dhaco meeshaan say u soo galaan oo u buuxiyaan haddii ilaahay ogolaado subxaana wa tacaala meeshaan markii la bilaabayo hood bay ahayd hood ama duur ama meel geedo adag jaq ee bay ahayd geedqaad ayaa laga soo bilaabay geedqaadka markii laga soo bilaabay kadib aa qodis la bilaabay aa lagu noqday loo fasax aaday haddana lagu soo noqday marka shaqada markay aan soo koobo saan hore u sheegay afar iyo afar sideed bilood ayay shaqada maraysay sideed bilood ayaa howshaan lagu jiray intaasoo baldoosareh intaasoo bokleemeh intaasoo baalooyneh intaasoo baawuro oo nooc walba leh oo ciidda qaadayay ayaa ka shaqaynayay alxamdulilah shaqadanna waxay socotay haween iyo maalin shaqada haween imaan waxaa loo in laga gaarsiiyo roobkan gu'a aan sugayna hadda in laga gaarsiiyo si ay ummaddii biyo u seegin sidaas darteed waxaan xoogga saarnay inaan haween imaan laga shaqeeyo si dadka looga gaarsiiyo gu'aanna wax u soo galan biyo ah ilaahan ka sugan subxaana wa tacaala warti waad diyaarsan tahay waxay sugaysa allah subxaana wa tacaala inuu soo waraabsho biyo soo gelsho insha allahu tacaala waxaan ummaddii ka rajaynaynaa inay u duceeyaan mujaahidiintii oo xilka korabka saaratay iyagoo xabadda ridaayo oo gaalada hortaagan haddana islamarkaasna u adeegayo ummaddoodii oo maanta doortay inay dadkii biila'aanta ay ilaahay subxaan ka saari karaan ay ka saaraan weeliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh jacfar abu xamse ayaa muuqaalka ka soo muuqanayay isaga oo ka hadlay arrimaha biyo xireenka
runtii biyo xireenka saa araga haytan mayba biyo xireen eed ieedan baahad weyn eed ieedna an weyn ilaahay subxaana wa tacaalana makan iyo mujaahidiinta an suura geliyeyna in hergeliyaan biyo xireenkan oo kale ah ilaahay yaa ka mahadsan subxaana wa tacaala runtii meelo mujaahidiinta may ku qabadaynaa howl eed iyo eedan bileeran mayna rajayaana insha allahu tacaala aninagada ka eedan manfacad badan nagadana biyo xireen eed eedanka diirsidaw insha allahu tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin jazaahum allahu khayran yaa ilaahay waafajiye ani biyo xireenkan iyo biyo xireene lamada ahaa hata yoona khadkaha ka jar insha allahu tacaala ani muslimiinta ansuubayan an qabadan taasee may ka tusiyaase ihtimaamka iyo danaynta mujaahidiinta iyo eed iyo eedan danaya haayaan bulshadaas muslimiinta ani horumariyaan nololaya ku fikiran walbarashadia ku fikiran horumarsha ku fikiran dhaqaalaja ku fikiran sida aakhiradiiyaaba an ku fikirayano jihaad an geliyeeno diin an bareeno walbadan dhanaga aakhirad anka ka hormariyaan salamada dhanaga kalena ane an hormariyaan fadahaayan sidoo kale odayaasha dhaqanka ee buulo fullay ee qabaa'ilada deegaanka ayaa iyaguna goobta ka hadlay ilaahayaa ka mahadsan waxaan leenahay boqolkiiba boqol mahaddaas waxaa iska leh xarakatulmujaahidiin ayaa iska leh waa dowladdii islaamka oo maana ilaahay waddanka bacd ilaahay u keenow dowladdaasna insha allah ilaahay idingas haddii u nahay unuoska hadalnay afka beeshiska hadalnay waxaan leenahay gacan furanaasaa ka dhowaan ilaahay baa gargaar lahaa wixii awooddaan aynu ka gargaarnayna go'aanaan waay walaayadii anjundigaday suubus barnaamiday suubus oo intaas tahjuud ay suubus alle subxaana wa tacaala ha barakeey ilaahay khayr ha sii ka'anneed kor ahla ka dhege islaamka meel busdhogay ilaahay guul ha sii gaalada ilaahay hanuu jibiy barakii halna inta islaamka sanu daakhire nabadgelye halna alxamdulilah ilaahayaa ummad ilaahay sanu hanuuniy sanu ilhaamiy yaa sanuu kordishiy yaa diini nu sheegta barakii halna iimaangaanga halna alxamdulilah ilaahay ha barakeey islaamkaal ha barakeey islaamkaal ha barakeey islaamkaal ha barakeey gaalada hla jibiy gaalada hla jibiy intii bihiraankan oo alxamdulilah maskaada saakiris junti ka bihis dhaqaale ka bihis ilaahay dawla ee gacnaad kor ahra ka dhige walaayada islaamka konaad kor ahra ka dhige ilaahay ha barakeey ilaahay ha barakeey ilaahay ha barakay mashaariicdani waxay ka mid yihiin kuwa horumarineed ee xarakadda shabaabulmujaahidiin ay u fuliso bulshada muslimiinta ah waxaana xusid mudan in horey loo fuliyey mashaariic uu ka mid yahay dhismaha isbitaalka weyn ee ku yaalla magaalada jilib kaas oo qarash fara badan ku baxay ehelada askari ow dila askari kale oo ka tirsanaa ciidamada maamulka somalilan ayaa bannaanbax ka dhigay magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal waxaa ka warramaya maxamed ciise magaalada boorama ee uu ka arrimiya maamulka somalilan waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen bulshada boorama ku dhaqan kaas oo ay kaga cabanayeen dilka askari ka tirsan maamulka somalilan u geystay sarkaal ciidan waxayna dibadbax xoogan ka dhigeen bartamaha magaalada boorama
wixii aad ka heshaan baad leedihiin dowladdan madaxweynaha waxaad ka heshaan dilkan ayaa ka dhacay deegaanka looya cadde ee hoostaga magaalada boorama askari ka tirsan ilaalada xeebaha somalilan ayaa toogtay sarkaal ka tirsan ciidamadaas kadib waxaa dhacay gaduud iyo banaanbax ay carro ku dheehan tahay oo ay sameeyeen qaar ka mid ah ehelada sarkaalka iyo qaar kale oo ka mid ah dadka reer boorama waxayna sheegeen in haddii aan loo dilin in sidii bulshada laasacaanood ay la dagaali doonaan maamulka somalilan ayna ka dhici doonta boorama wixii laasacaanood ka dhacay waxay intaasi ku dareen in haddii diinta islaamka lagu dhaqayn aysan wada noolaan karin iyaga iyo maamulka somalilan balse maamulka somalilan iyo maamulada kale ee shisheeyaha dhistay ayaa meelaha ay ka taliyaan ku dhaqa dimuqraadiyadda laga soo waariday gaalada shacabka soomaaliyeed ayaana u baahi qaba ku dhaqanka shareecada islaamka hooyooyinkii gobolka haddaanu nahay waxa weeyaan maanta waan weerannahay maalin kastana waannu weerannao guryahaan ka dhexoynaa maanta se sidaan u soo baxnay sida gobollada kaleba u gayan baa soomaali looga guyi doonaa haddii waajibka saaran la mari waayo waan ka go'annaa annaguna nin walba maalin unbaa meel lagu taagan ya haddii lanooga berri toole waxaa la odhan doonaa waa nin waalan berri toole waxaa la odhan doonaa wuu baxsaday waar waxa weeyaan wax alla waxaad ka qabateen ma jirta waxaan nileeyahay haddaan waajibka la marayn oon cadaaladda la maraynin oon diinta islaamka lagu dhaqaynin ma wada noolaan karno ma wada noolaan karno waxa weeyaan dawladdu dawladdu waxay ku tahay mid waxay ku noqotaa waxaweyaan marka la iskaashado marka shicibku hurdo ayay dawlad noqotaa laakiin waxa weyaan mar hadduu shicibku kacay waa sidaan uu kacnay dawladdi ma jirtaannu ku leenahay ma jirto sidoo kale waxay sheegeen in aan la aasayn meydkooda ilaa loo dilo ninkii dilay haddii ay dhici weydana ay ka jawaabi doonaan marka maanta annaga midunbaanna mari mid lamaadna mari mayso nin dawlad ku jiraa maga qaadaya iyo odayaalbaa qaadi doona iyo midnana mari mayso haddii la doonayo wanaag haddii la doonayo nabadgelyo haddii la doonaayo inaan islaax haddii la doonayo ninka annagu iyo ciddii ka dambaysay keligii ma dilin baa la leeyahay ninkaa cid baa ku soo maaragtay maaragtay wax surgool baa la yidhi isaga iyo ciddii ka dambaysay in si fiican loo baadho barka la wada taago ninkaana meydkiisa lagu daraa annagu doonana reer awdalo waxaan idin leeyahay ma aha sargaalkii idinku horreeyey sargaalkii idinku horreeye ma aha waxaan idin leeyahay kana ha idiin noqdo kii idinku dembeeyey ninkaasi sargaalka ah haddii lala aasi waayo reer awdalo maxaa tidhaahdeen maamulada ay soomaaliya ka dhisteen shisheeyaha dalka duulaanka ku ah ay ugu horrayso dowladda federaalka ayaa kula kaca shacabka ku hoos nool tacdiyaad nooc walba leh bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa ah dhibanayaasha ugu horreeya ee kacabanaya dilalka ay u geystaan ciidamada dowladda federaalka maalin walba waxay ka soo muuqdaan tiifiyada iyagoo baryootamaya oo u calaacalaya madaxda dowladda federaalka balse dowladda federaalka sida loogu bartay uma soo jawaabto dadka cabanaya xamlad dacwadeed ay ka faa'iidaysteen dad ka badan laba kun oo ruux ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada toorotorow ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka warramaya maxamed amiin
xamladan oo loogu magacdaray kun caaliman ow mutacaliman ayaa ka socotay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan toorotorow waxaana ka faa'iidaystay dad aad u fara badan ugu horreyn mid ka mid a culimmadii duruusta bixinaysay ayaa ka warramay xilligii ay xamlada bilaabeen iyo muddadii ay socotay isagoo xusay qaar ka mid a kutubtii lagu qaatay taariikhda aan soo galnay degmadan iyo xilliga aan soo galnay waxay ahayd tobankii bishii rajab bay ahayd kun afar boqol afar iyo afartan laga soo bilaabo bishii rajab tobankeeda xamlada way socotay dad badan baa ka faa'iidaystay muddo muxuu ah ku kooban saddex bilood baan hawshaas ku jirnay waxay soo dhammaatay tobankii shawaal isla sanadkan kun afar boqol afar iyo afartan duruusta lagu qaatay iyo kutubta muxuu ah meesha looga faa'iidaystay waxaa ka mid ah adduruus almuhima licaamati alumma kutubkaasaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah oo bulshada inta aryaabta socotay muxuu ahaa looga faa'iiday waxaa ka mid ah siirada rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam oo mukhtasar ah waxaa ka mid ah risaalo ay ku qoran tahay nawaaqib alislaam waxyaabaha islaamka burinaya waxaa kaloo ka mid ah kutubta la qaatay iyo duruusta waxaa ka mid ahaa asaafiyaat uddiin baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa qur-aanka tafsiirkiisa iyo tasxiixiisa ayaa ka mid ahaa oo weliba suuradaha hoose ah suuratulzalzala wixii ka hooseeya sidoo kale waxa uu sheegay inta ay gaarayaan bulshada ka faa'iidaysatay xamladan ay waday wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose inta ay ka waday deegaanadaasi ilaahay fadligiis dad badan baa ka faa'iidaystay kutubtaas iyo duruustaas tuulooyin badan baa ala tegay oo laga bixiyey duruusta hadda aan soo sheegay waxay ka koobnaayeen laba iyo labaatan tuulo ay ahayd markii laga reebo tuulaad kale oo muxuu ahaa la ziyaartay oo la booqday markii laga reebo sida tooska ah tuulooyinka loo qaabilay oo duruusta laga akriyo o laga dhameeyey waa laba iyo labaatanka tuulo weeyaan ilaahay fadligiis dadka ka faa'iidaystay tiradooda ayaan rabaa inaan ku daro laba iyo labaatankaas tuulo qaybta ragga dadka ka faa'iideystay muxuu ahaa qayb ragga waa kun afar boqol iyo lix ruux oo muxuu ahaa rag ah baa ka faa'iideystay xagga dumarka haddaan usoo gudbo waxaa ka faa'iidaystay kun afar boqol sideetan iyo toddoba gabdhood baa ka faa'iidaystay allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan guud ahaan dadka kawada faa'iidaystay markay isku daro rag iyo dumar tiradooda waxay ku noqonaysaa laba kun sideed boqol sagaashan iyo laba ruux baa ka faa'iidaystay muxuu ahaa xamladaas allahu akbar intaasi kadib qaar ka mid ah dadkii fursadda u helay inay ka faa'iidaystaan xamladan dacwiga ah ayaa soo bandhigay wax ka mid ah waxyaabihii la baray نواقض الإسلام إسلامنا وهي سبوريين عشرة كمون واي وهي فنون كالتالي في ساسوتاي أولا الشرك في عبادة الله إلهي وهذه سبحانه الولايات قال تعالى إلهي وهاير إن الله أهل لا يغفر مسافه أن يشرك كفر شريك يرى به الله نكو شريك يرى مسافه ويغفر الوسع فما دون ذلك شرك به وسائل لمن قفت كافة يشاء الدونات maanta alxamdulilah yani xafla- xaflad baa dhowlahay haye ka waran xafladda maxay ku saabsan tahay xaflad kitaabo oo alxamdulilah oo codowka la barada ee ka saabanahay waxyaabihii aada barata wax kamid a maxaad ka akri kartaa kow duruus ulmuhimaad waaye darsiga koowaad arkaan lislaam waaye bayaanu arkaan lislaam khamsatin oo shan ay wa awaluhaa tan u horeysaay iyo wa acdamuhaa ti u weyn shahaadatu in la qiraayo waaye an laa ilaha ilaaka in hanshirin ila allahu ilaahi maahin wa anna muxamadan nabiyullaahi muxamedan rasuulullahi mase in la qiraayo mid ka mid ah kasoo qaybgalayaashii xafladda loo qabtay ayaa shicir ku cabiray waxqabadka dacwiga ah iyo guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab الحمد لله الذي قد أنعم علينا بالدعاة حين ألهمنا حركة الشباب والجهاد عاف جولة إلى البوادي ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول المصطفى بن هاشم وآله وصحبه الأعلام وتابعيهم سادة الكرام فها هي الدولة قد أتت على ما كان منها وهدت إلى العلا فإنهم قد نزلوا منزلنا ونشروا العلوم في بيوتنا وقد رأينا حق الناصحين لنا وللإخوان أجمعين لقد شربنا منهم شرابا قد فاق بالفراق سيغا عذبا وطهروا قلوبنا عن جهل وستروا ما كان من جلال وقد صاروا حقا مصابيح الورى وسروجا وقمرا منيرا وأخرجونا عن ظلام الجهل وبينوا لنا حقوق الأهل وقد مشوا بين القرى أقداما وصبروا على حلم دواما وبينوا لنا طريق الخير وحذرونا عن طريق الشر نشكر لهم وللحركة شكرا جزاكم الله جزاء خيرا ونسأل الله علما ينفعنا ويهدينا إلى طريق نهجنا الحمد لله على الختام صفتنا إلى انتهى كلامي ugu dambayntii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada ay xamladu ka socotay ayaa boogaadiyey juhdiga lagu bixiyey dadka wax la baray haa nabadoonada nabadoonka kamid ah beesha gare ayaan kamid ahay nabadoona ismail yuusuf xasan ali dhaha xalfada meesha ka- ka dhacday quruxda badan ee aan la soo koobi karin farxada iyo reereenka maanta meesha ka ku- shicaarka islaamka oo meesha ka muuqata daa farcada wax lasoo koobi kara waa magas culimadii kheyrkan iyo juhdigan iyo wilaayaday bixisay waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka loo saaro wax lasoo koobi kara ma ah farxada meesha ka dhacday waxbarasho aan caadi ahna meesha taal waa karad marka insha allahu farxadan farxadal koobi kara ma aya waxaa la yaraama adeey mayow maadow yuuqow oo ka mid ay nabadoonada reerka dareen iyo aadan waxaayaha awalan horta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh oo nu siiye nicmat aliimaani waalislaam ilaahakiinu nicmeey nicmat alamni waalistiqraar allahaas baa mahad u sugan uma intaas kadib culimmadii oo jawlaadka ahayd ayaa mahad u sugan oo kuleelkii iyo qabowgii iyo lakulun u dhabar adeeg ijir iyo xasanaad hasalkoob karna allaha ka siiyo miisaangood aakharana xasanaadka allaha u saaro wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka mid ah wilaayaadka ay ka socdaan xamalaadka dacwiga ah isla markaana dadka muslimiinta ah lagu fahansiinayo diintooda sidoo kalena looga digayo dhagaraha shisheeyaha warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa